haddaba maxay tahay mowqifka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee maamuladan maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho wuxuu kula xidhiidhay wasiiru dowlaha amniga iyo arrimaha federaalka maxamuud macalin yaxye ugu horeyntana waxauu weydiiyey bal sida ay dowladdu u aragto maamulkan
soomaaliya hadee siyaasadeeda way caddahay saad ogsoodahayba gobolka lix iyo gobol hadda la sheegay saddex ka mid ah heshiis ayaa jiray dowladda soomaaliya ee gashay internationalkan ujeedoka ahaa oo runtii markaasna kawafaduray fudeeni ah marka sababaha dowladda soomaaliya kamid horjeedo inay dadku samaytaan maamul goboleedyo bulshadana ka qayb qaataan dowladda soomaaliya kama soo horjeedo laakiin khiyaalaha ay la ictiraafayso kii hore ay tiraahdeen dowladda soomaaliya ma aqoonsanan u jirin muwaafaqsaneen sharciga muxuu ahaayo markaas siyaasada dowladda iyaa lama usan waafaqsaneyn sidaa daraadeed kamaanta runtii waxba kama duwano kii hore ayaa iyadoo la dhihi kara kii hore waxaa runtii sin dadka sharciyada lehooda dhaqmeedada rasmiga ah aan ogsoonahay runtii aan la dafiri karin oo aan kanayno haddii wax la aqoonsanay maanta dowladda soomaaliya haddii wax aqoonsanayso yahay kii hore iyadoo laga saxayo waxyaalaha jiro laakiin kan hadda la sameeyey waxaan u arnaa wax iska dheeldheeli baan u aragnaa wixii hore oo lagu carqaladeeyo waan gartay marka waxaad ii sheegtay in xildhibaanadii waayey hawsha aada wada hadasheen ku amarteen inay magaalada muqdisho kusoo noqdaan kadib qalalaasii ka dhacay magaalada baydhabo saddexdii cisha lasoo dhaafay masaas arrintu si fiican ha waa saas waaye marka maxaa keena baad isleedahay ku dhawaaqistan lagu dhawaaqay maamul goboleedka saddexda gobol ee maanta wallaahi dee aragtideyda aniga ma ahan hadda deegaanka iyo dadka looga dareynayo ma ahan wax hadda jiro oo horey looga dhawaaqana dowladda soomaaliya maysan ictiraafin muxuu ahaayo maadaama aysan ictiraafin hadda waxaan gadaal laga sameeyey ma ictiraafi doonto marka uun keliya waxaan u aragnaa xaalad abuuraan u aragnaa iyo in muxuu ahaayo culeyska in walba gobolka saarnaa culeys loogu kordhiyo ma ahan wax waadeeda deegaanka iyo dadka iyo qaranimada soomaaliyeed wax waadeeda ma ahan wax maanta meesha looga dhawaaqa waan gartay marka lixda gobolna way ku adkeysanayaan in maamulkooda uu yahay maamul jira oo shaqaynaya maalintii lagu dhawaaqay dowladdu way way sheegtay inaanay taageersanayn iyadoo saas tahay haddana way sii wateen hawshooda wasiire iyo maaragtay in xukuumadda xilalkeeda la qaybiyo ayay ay sii wadeen kuwanina se u eg tahay saasoo kale ay samayn doonaan marka dowladda maxaa la gudboon wallaahi horta kii hore i kan aqoonsiga dowladda iyo iyo muxuu ahaayo rabitaanka bulshada waa laba shay annagoona aqoonsaneen haddana rabitaanka bulshada mar walba waxaa loo dhamaanaya waxa weye rabitaanka bulshada dowladda soomaaliyeedna ma caburinayso dareenka bulshadana ay muxuu ahaayo tixgeliso rabitaanka bulshada inay tixgeliso waa ku kalsoon tahay waxyaalaha khaladaadka ah aana la jaanqaadi karin siyaasaadka dowladana ayagana lagu sameeyo ayagana taas waa arrin ayagana sharci ah laqabo dowladda soomaaliya inay ka shaqeyso wa waxaan laakiin marna la yeelaynin waa nasaxa aan lana ogolaan karin waxa weeyaan in guruub gooni ama shaksiyaal intay meel isku arursiyaan yidhahdaan wax baan ku dhawaaqno waxaas waxaan u arkaa kuleyda wax qarannimadeena dhaawac ayaan u aragnaa waan ogsoonahay xildhibaanada afar maalmood ay ku xirnaayeen ee boorka magaalada baydhabo mahan qori maahan wax lala hortaaganyahay shacabkii magaalada baydhabo oo dhan isu soo baxay oo wadooyinka xiray oo xataa ciidamada amniga ay hoolahooda amniga ay qabsan waayeen ayaa waxaasoo dhan waxay ahaayeen wax dareenka bulshada oo fariin waxay ahayd naloo soo diray annaga haddii aan ahay dowladda soomaaliya fariinay ahayd adduunka loo dirahay waxaasoo dhan ayagoo u jiraan haddana ma rabna annagoona meel kubaca ku samaynaynin muxuu ahaayo si toosa dareenka bulshada aana ka hor imaanaynin ayaan haddana waxaan difaacaynaa ilaalinayna siyaasaadka dowladda ay muxuu ahaayo ka qabsooma ay ka aaminsan tahay inay uga dejisamaan yaaba goboladaas ayay ayay ku shaqayn doontaa wayna saxaysa wixii wixii khaldan baa laga saxayaa meesha sharciyada jirta iyo cidda xaqu u leh inay wax dhisto waxay sameeyeen ayaa gacan la siin doona ilaa haddii aad waan gartay markaaba is leedahay tallaabada dowladdu aad bay usoo daahday marka laga hadlayo xaluhelidda arrintan oo intii ay soo karsamaysay dowladdu tallaabo deg dega may qaadin taasoo keentay in marxaladda la soo gaadho wallaahi waa iska suurtagal an saas la yidhaahdo laakiin saada soonteeda dowladda soomaaliya culeysyo fara badan ayaa saaran oo runtii xagga amniga iyo xagga dhaqaalaha marka ma ahayn gamafal la sameeyey laakiin waa un waxyaalo keena sababta ugu weyn ahayd duruufaha markaas dowladda soomaaliyeed keentay hase ahaat haddana sida ayaa jirta oo wax laga hagaajin karo waxyaalaha khaldimi laga sixi karo oo runtii rabitaanka bulshada iyo siyaasaad lasoo hajin karo dowladda soomaaliyeed taasna insha allahu tacaala waan ka shaqeyn doonaa maalmaha shooda lagu soo hayo waxaan rajeyneynaa marka in meel saxa ah ay bulshada raayka saada ka tahay in isugu yimaado oo faala garayna dowladda soomaaliyeed